wasaaradda qorsheynta dowlad goboleed heegal mudug ayaa magaalada dhuusmare waxa ay ku qabatay tababar diiradda saarayay xoojinta wada shaqeynta hay-adaha dowladda kaas oo ay kasoo diyaariyey wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug ayaa dhuusmareeb ku qabatay tababar diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqeynta hay-adaha dowladda waxaana soo diyaariyey tobabarkan mashruuca barwaaqo tobabarkan oo muddo loo maalin la socday waxaa kasoo qeyb galay wasaaradaha qeybta ka ah barnaamijkan sida wasaaradda biyaha deegaanka xanaanada xoolaha waxbarashada caafimaadka amniga iyo sidoo kale bulsho laga keenay deegaanada oo mashruuca ka shaqeeyo wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan xeele ayaa si rasmi u faray tobabarkan isagoona ku nuxnuuxsaday muhiimadda uu leeyahay wadashaqeynta dhex marta hay-adaha dowladda waxaana la jooga tiim ka socda federaalka iyo maamul goboleedyada ee mashruucan runtii buddhigga u ah waxaan rabnaa tiimkaas waxay u yimaadeen meeshaan inay dadkan horta dad meelaha qaar waa tagnay shalay meelo badanna waa noo dhiman yihiin oo hadda qorshahi ugu jirtaa inay tagaan waxaan rabnaa marka baahiyadiinna iyo waxa idinka dhiman ee is leedihiin waa dhiman yihiin waxaan rabnaa horta marka ugu horeysa inaan record garaynaan rabnaa markaan qorno meel allaale meesha ay jirto haddii mashruucan laga sii hagaajin karana waa ka sii hagaajinaynaa haddii ay tahay qolooyinka qayb qaadan kara ee qayb ka noqon karana ayagana waxaan rabnaa in aan meel allaale meesha ay jirto
dhankiisa cabdulaahi cilmi maxamed oo ah madaxa mashruuca barwaaqo ee heer federaal ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka guud ee mashruucan isagoo tilmaamay in barwaaqo xoogga saarayo xoojinta adeegyada bulshada iyo horumarinta awoodaha hay-adaha dowladda heer gobol iyo heer degmo waxaan u soconna waxay tahay in tuulo kasta oo soomaaliyeed inay gooni u istaagto nolosheeda ay sal ka soo dhigto degmaduna ay ayadu ku xidhnaato hadda degmadana la yidhaahdo dhuusamareeb waa degmooyinka mashruucan aad uga faa'ido waayo aad iyo aad uga faa'iideen xafiisyada dowladda aan ka dhisnay iyo dadka shaqaalaha iyo meesha waxaa kaloo sii dheer in tuulooyin meelo fara badan laga dhisay oo kalowdacar ka mid tahay dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ah dowlad goboleedyada uu ka shaqeeyo mashruuca barwaaqo iyadoona lagu hirgeliyey xarumo badan oo heer dowlad goboleeda